bismillahi raxmaan raxiim eedahan maanta cunto reedooga adaka adi matalaabsi su-aalaha haddaan ah kalaabada eedaan ka faraxsana kooyowka ana bay dhabo kooy fursad unan yeeta walaa nin kooy shakun leme laakiin lagon reer bay dhabe oo deegaankii hakanagadi oo deegaanshii arag inti isu dadki la hadala la sheekaysada waliyo dhibi dheef qabanba dhigaysada yaa yaa ahaa runtii may ingataa walaan ka qiyaaso ma leh kooyo ka anbaydhabo hadda kooy anrebaydhabo ahaa reer southwest ahaa reer galmudugna ahaa nasiibkaasna ilaahay siiya alxamdulilah ilahay aan kamaan nage eeda aan ka faraxsan runtii kooyowka aana aan inta kooy fursad weyne ingata intii aana barada dhibka iyo nolole iyo walaka jeer xaaladada dukanka sugayiin ana hadda marka inkadamoytaan baydhabo kooyo may haytay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaalun iyo afartii haytay intaana diyaarad kama mara garoonka baydhabo maka degna magaaladana ma galna laakiin tan ku duwanta ka hooyadii dadkaa la hadalay walbadan iyo nimihiin dadkan intaan arag waana ma intaan roogay qorsho oo sideeda sane ah oo qorsho horumarneedka oo sideeda sane ah oo linsuubiyo soomaaliya inti aan tabarta iyo taagti walaaga eh iyo talada iyo waayarnimada inti aan kabiiriyay oo insha allahu tacaala meelas walfeelan soomaaliya hanka bad
mudane wasiir islataa qorshahan sidiisan oo hadda la diyaariyahay ama loon ka hadalahay mustaqbalka soomaaliya inay maamul goboleedyada doorfayl ku dheeli karaan
runtii sababto una meelo un rognama maayata inti una xaqiijin doorka oo shariifka ah oo dowlad goboleedyada ka leeyiin inti la xaqiijiyo maylax ka bilaabay puntland maylax ka hijiyey jubbaland geega mayl roogay south west soomaali gal koonfur galbeedal rooga mardhowna meel liseede cadaadi liseede may ka tusaas arrinta may ka tusaas wadatashigun oo heer hoose ah ilaa heer sare ah lamada lamada dhidaba ilaa dowladda dhex ilaa dowladda dowlad goboleedyadii may ka tusaas yani muhiimada lata inta un baydhabo koyna meelun dadka la talana dadka walweydiina dadka dhegaysana waliyo qobaan ku dhegaysana inka jawaabna walaagiyo su-aal qobaan taasaa ka tusaasa eedaa runtii muhiim inad qorshaguna may baa kin xaqiijiya intuu isu kaduwna doon oo qorshayaalka hore oo korlay ku koayan laakiin qorshagun hoosa lakwada hoosa ka dhisame koraan baxe
way fahmay way isfahan iyo wada shaqeyn ku dhexeyta dhexmaray dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada ku jira dalka oo galmudug iyo south west iyo kumida
su-aalaas yaade arintan hadda una meelin kuwadna oo wadatashigun oo geega koonfur galbeed martigeliday maykan xaqiijiyaase sida una dhaninka go-anta in una wada talana arrintuna may hadhawayaase oo weliba muxuu ahaa walbadanka qobadaas xiriirka oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe dowladda dhexna dowladgoboleedyada kukoyti meel kale ma kukoyna laakiin xiriirkun arrinta may sahlaas wada shaqaynta iyo si oo mustaqbalka liniskaashadaw oo wal oo oo guul ee dadka guul ee lideeraw mayli faday soomaaliya hadda walaa una ka shaqeeyna meeta soomaaliya inta una adeeg adeeg dowladnimaada una deersina dadkii oo adeegan indeeran inuun xaqina waayo dad badan ka nool gobolada iyo degmooyinka ku nool mas-uuliyada noo saaran inuun adeeg deersina dadkan oo gobolada ilaa heer degmo ilaa heer tuulo runtii howlbadanaa nin yaalla ilaahay nin fududaay
mudane wasiir haddaan keela kaftam maamulka galmudug wasiirada ku tirsan afkan mayka maynka barana dad badan ma isweydii koraan afkan mayka wasiirka iskaashiga caalamiga galmudug daka barad
su-aal eedan faylan ana mayka baraday ana hadda baydhabo ha ka koray ana baydhabo wal ha ka baraday canshuurtii oo caanalayda laka qaadi jiray beeralayda laka aruuri jiray iyo wal ha ka baraday وان شاء الله تعالى ما فضي مستقبل كان ان شاء الله تعالى انت انا بالك جدد انا اوغ عم شرط عن شرط حسن اعتباري سيدك كلي انا والك ان جدو كنا ما تعلم والبردي اها اقونتي اي وانمدي اي ولا قبض كر اي عدكي انت انا كعاوي صومالي او دنقار اهان انت انا كعاوي انا كونفر قلبات afkuun hadda madaxa ka baradaya intaha koraan ciyaal beled ka hay meeluuna dugsiga hoose dhexe saraxan ka bahi ilaa aan jaamac alxamar inseedo gorada korta iditee ka yaale weli iditee meelun ka yaale dadkii dariska hayni iyo dadka ciyaalka iyo anu saaxiibada hayni asxaabtay kulli rabay dhamow may fudohay intee aan halhalin weydii isaar noo fudohay wal dad badan oo gobolada waxaa ka jeeda oo un isku iskuul isligadaani saaxiibo hayni asxaab haynin dibadda iska aragnay hanu xamara ka aragi hanuuna dibadda ka aragi maraykanka ka aragi iyo meelo kale iyo east africa intana dad badan ka aragee oo weli rooga baydhabo iyo weli rooga marka runtii saasaha ka baradi aan lay meesha leeday walahel doono dad badan oo oo galmudug ha ka jeedaan waana kasaayeen luqadana kasaayeen ka hadalaayeen luqaduna may faday mustaqbalka insha allahu tacaala saamaynta iyo walaa karaanka ee inta la qoro la kawaala luqad oo official ah